habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa qodobada wararka aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn oo gaajo iyo caafimaad darro awgeed ugu geeriyootay deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho dowlad goboleedka koonfur galbeed oo magacaabay xubno ka mid noqonaya golaha wasiirada koonfur galbeed puntland oo kulan la yeeshay wasaaradaha qaabilsan wax soo saarka dakhliga xilli puntland si weyn ay hoos ugu dhacday dhaqaalaha ka socda dowlad goboleedka galmudugna waxa uu safar dhulka ah uu ku tegay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warkii dunida oo dhan shan caruura ayaa gaajo iyo caafimaad darro awgeed waxa ay ugu geeriyoodeen deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho waxaana ay ka mid ahaayeen dad abaarta awgeed uga soo hayaamay qaar ka mid a gobolada soomaaliya oo soo gaaray deegaanka garasbaalley ibraahim mayow maxamed oo booqday ayaa warkan inoo soo diray
ku dhowaad shan caruura ayaa caafimaad darro ugu geeriyootay waxda laxaad ee deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho kaamkan oo la yidhaahdo daryeel ayaase maalinlaha halkan waxaa u yimaada dad ka soo hayaamay deegaanada fogfog ee gobolka shabeellada hoose sida degmooyinka kurtunwaarey sablaale iyo deegaano kale oo degmooyinkaas hoos taga oo ay uga soo carareen abaaraha halkaa ka jira qaar ka mid ah dadka ka yimaaday degmooyinka fogfog ee gobolka shabeellada hoose islamarkaana hadda xaalad nolol xumo ku haysata deegaanka garasbaalley ayaa dalsan uga waramay dhibaatada ay deegaanadooda ugu yimaadeen iyo xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin nagatawlada alla fuuta meelliyaroo ka soo baxay ilaa sablaala ilaa deemaay dadkii unnaka isla jirno deemaay ilaa riigidi ilaa dacaara ma aragnaa alla fuuta booraar waa nayga dhammaadeen lo'laay dhaqa jirnay loodii un dhaqa jirnay dhulaa u waaynay ma aragna coosaa la waayey biyaa la waayey abaaraa nayga badatay taasaa ogaanaysin
degmada waari ilaa dacaara allafuutow ilaa buluwarba ilaa mustaqbal ilaa madegdin dacaamay aan soo barakaani hoolaanin dhammaada biila'aan wax kastaani ahay baahanin dirowahay waxaa uu soo barakacnay biyo iyo baadla'aan locada waa dhammaatay beera roobay waayaan biyo waayaan dadka carruurta iyo oonay dhammaanaysa baaxa dhammaanaysa in wax laga qabtaa la rabaa waxaan ka soo barakanay deemey salaxow dacaaraha meesha aan joognana garasbaalee waaye meeshaan joognaa kolleeba dowladda caadale waxaan ka codsanaynaa inaa gacan naga soo qabtaan ayaa aayadaha samafalka eh inaa gacanta naga soo qabtaan rabnaa dadweynaha saana u dhammaanayo ilmaha kulli waa jiran yihiin shawan ima taga wada dhammaynayo guddoomiyaha waaxda laxaad iyo iskudubaha caafimaadka deegaanka garasbaalley ayaa dhankooda hay-adaha gargaarka bixiya ka dalbaday in dadkan gurmad degdeg ah lala soo gaaro ilaa hadda waxaa na soo gaarayaa inay dhibaato jirto caafimaad waxaa jadeeco u dhintay laba carruura halkan markay yimaadeen haddana way haysaa labaataniye xaqiijinay oo baaritaankii aan samaynay inaxaqiijinay inay hayso aaday u daran yihiin macluushooda qaar isbitaalladan u rifeed garaynay qaarna waaba haddayna soo gaarayaan marka waxaan rajaynaynaa inay maaragtay sida uu dhaqsiyaha badanne baaqaana u gaaro adduunweynaha iyo dowladdayna dhexe inay maaragtay gacan bir aan ka wada geysanno si aan dadkaynu u badbaadino dadkan gadaashayda taagan waa dad hadda soo barakaceen oo alxamdulilah rabbi caalamiin shabeellaha hoose ka yimideen dhibaato kastoo waddameysho ay deganaayeen reerahoodii ka soo tageen carruurtooda qaar uga soo tageen waayiladooda ka soo tageen aad u dhibaataysan marka waxaan codsanaynaa in muxuu ahay hay-adaha dawliga iyo kuwa lokalkaaba inay dadkan si dhaqsaa u soo gaaraan ugu dambayn guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada deegaanka garisbaalley guuleed cabdi xuseen ayaa maamulka gobolka banaadir dowladda dhexe iyo hay-adaha deeqda bixiye ka dalbaday in dadkan loo soo gurmado muddo saddex beri gudahooda oo tiro dhan shan boqol iyo siddeetan iyo kow qoys aynu soo gaartay hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa iyo maamulka gobolka banaadir inay u soo istaagaan dadkan sidii loo tabaalaysan lahaa dadkan waxay ka imaadeen qoryooley sablaale dacaraha dhulkaasoo dhan ay naga soo gaareen muddo saddex beriya khamiistii ilaa iyo hadday nagu soo bilaawdeen hadda waa joogaan annagana waa inta badan waxaa siinay hoygii waa soo dejinnay oo waxaan hadda raashin iyo waxbaa sii siinay wax u sii qabannay waxaan hadda codsanaynaa maamulkii naga sarreeyey iyo hay-adaha samafalka deeqbixiyaasha inay si deg dega u soo gaaraan dadkan shacabka soomaaliyeed oo ka soo barakacay dhulkii abaaro oo roob la'aan darteed u imaaday deegaanka garas baalley annagoo ah mas-uuliyiintii garas baalley anigoo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada deegaanka garas baalley guuleed cabdi xuseen waxaan codsanayaa inuu maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexe inay u soo istaagaan dadkan shacabka oo dhiban ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanka garas baalley duleedka muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu kulan la qaatay hay-adaha qaabilsan dakhliga deegaanada puntland iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay hoos usii dhacaysay arrimaha dakhliga deegaanada puntland maxamed xuseen dheere ayaa kasoo waramay garowe
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa kulan la yeeshay maanta wasaaradaha qaabilsan waxsoo saarka dakhliga gudaha ee puntland muhiimadda kulankan ayaa intiisa badan ahayd isxog waraysi dhanka dhaqaalaha iyadoo puntland si weyn looga dareemiyay dhaqaale xumo baahsan oo soo food saartay waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda wasaaradaha dakhliga qaabilsan bangiga dowladda iyo hogaanka ciidanka booliiska wasiirka maaliyadda ee puntland xasan shire ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee la isku soo qaaday kulanka intii uu socday waxaa halka hoolka wasaaradda maaliyadda ka dhacay shir madaxweynuhu isugu yeeray wasaaradaha waxsoo saarka ku taxalluqa wasaaradahaasoo ilaa toddoba wasaaradoo ay meesha fadhiyeen wasaaradda maaliyadda ganacsiga deegaanka dekedaha beeraha kalluumaysiga iyo xanaana xoolaha waxaa laga wada hadlayey sidii kor loogu qaadi lahaa waxsoo saarka ama ha noqoto dakhliga dowladda iyo wasaaradaha soo saara ama ha noqoto wasaaradaha ku taxalluqa waxsoo saarka kale oo beeraha iyo deegaanka iyo ganacsiga iyo waxaasoo dhan ay ku jiraan iyo isxogwaraysi duruufaha dalku marayo soomaaliya ama ha ahaato ama puntland ha ahaato ama adduunkaba ha ahaato dhaqaale xumada soo food saadhay adduunka oo dhan oo waxyaabihii daruurigaha qaybtooda layahay oo waddamada qaybtooda ay joojiyeenba wixii ay gadi jireen duruufahaas guud iyo duruufaha gaarka ah oo puntland shir ah baa madaxweynuhu halkan ugu qabtay wasaaradaha isxog waraysi iyo sidii laga yeeli lahaa iyo waxaasoo dhan baa laga wada hadlay markii dambena waxaa laysu diray in wasaarad walba ay keento qorshaha qorshayaashii ay ka geli lahayd barnaamijyadaa jira oo ay ka geli lahayd in ay wasaarad walba soo diyaarisa baa laysku raacay shirkaas intaasu ka saabsanaa shaqaalaha puntland ayaan helin mushaharaadkoodii labadii bilood ee ugu dambeysay iyadoo shaqaalaha dowladda ay ku taxalluqaan boqolaal dad a waxaana xusid mudan in guud ahaan dalka ay ka jirto abaar baahsan oo dad iyo dunyaba saameyn ku yeelatay sidoo kale waxaa si xakama la-aana marba kor ugu sii kacaya waxyaabaha daruuriga u ah dadka deegaanada puntland maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan garowe
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye khoorkhoor ayaa gaaray magaalada cadaado waxaana socdaalkiisa markaasi ku wehlinayay xubno ka tirsan maamulka galmudug safarka uu cadaado ku tegay oo ahaa mid dhinaca dhulka ayaa waxa uu inta badan markaasi uu muhiimadda ku sheegay in ay tahay ukuurgelidda arrimaha deegaanada ay ka kooban tahay degmada cadaado iyo sidoo kale dib u doorashada golaha deegaanka ee cadaado iyo maamulka magaalada cadaado guud ahaan saaxiibayaal war wixii dalkii daafaha naga soo gaaray oo naga intaa ciddii wararkeena aan helin waxay ka baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talelxil